hay-adda amuud foundation ayaa ku dhowaad shan boqol oo qoys ah oo ah dadkii ay abaaruhu xooluhu kalayeen ee ku dhaqan gudaha magaalada awajeer ayaa waxay maanta ay soo gaarsiisay deeq raashiin ah oo isugu jira raashiinka qutuldaruuriga noocyadiisa kala duwan qoysaskani ayaa lagu soo xushay siday u kala tabaryar yihiin ama ay abaartu u saamaysay haddaba mid ka mid ah saraakiisha hay-adda amuud ayaanu warbaahinta istaa waraysatay waxa uu nooga warbixiyey qoysaska maanta ay raashiinka siinayaan iyo sida ay ku soo xusheen magacaygu waa maxamed maxamuud waxaan ahay board of directorska hay-adda camuud foundation ee kenya waxaan maanta halkan markhaati ka noqonnay howlgal ay ka sameeyeen howlwadeenada camuud raashin lagu qaybinayay dadka abaaruhu ay moogtaha ka soo barakacay ee magaalada wajeer gudaheeda dadka kale ku tiirsan shan boqol oo qoys oo loo qaybiyey cuntooyinka kala duwan sida burka galleyda saliidda sokorta insha allah waxaan is leenahay wax badan ma tarayso laakiin wax un bay caawin kartaa oo waxay dhaantaa inaana dadka waxba loo geynin dadka kale walaalaha u ilaahay wax siiyey waxaan ku boorinaynaa in ay moog tahay arrintaasi ka qayb qaataan oo dadkaasi xoolihii abaar ba'an baa dalka ka jirta in moog tahay walaalaha loo gurmado oo lala soo gaaro waxay ku noolaan lahaayeen
qaabkee ayaad marka ku soo xulateen dadkani dadkani waxaan ku soo xulannay annagoo isticmaalayna jiifafka culummada magaalada degan odayaasha guryaha laga soo xulay dadka dadka ugu liita dad kale ay dul saarnaayeen oo dulsaar ku ahaayeen yaa laga soo qoray marka saasay dadku u yimaadeen waa dadaalaynaa insha allah haddii la yidhaahdo wixii ilaahay noo soo dhiibo oo kale waa ku soo daraynaa insha allah dhanka kale dadkii la siiyey raashiinka ayaa u mahad celiyeen hay-adda amud foundation maxamuud maxamed xasan waxaan ka imaaday wajeer waxaan leeyahay riyali abaarti waan faraxsanahay aad waan u faraxsanahay yani nimankan donaska waxayna siiyeen riyali yani aad bay ku caawmeen waxaan dhihi lahaa maaragtay donaska inay imaadaan mar kasto inay indhahu u arkaan horta reality wax dhulka jiro yaan jeclaan lahayn inay imaadaan dadka waa dad aan yani aan waxba karsan karin oo yani aan waxba haysanin oo yani kulli dadkooda masaakiin waa dad iska masaakiine waxayna u badan yihin weli waxay u badan yihiin maamooyin ay u badan yihiin maamooyin bay u badan yihiin marka iyo duqoyshin marka iyo dad iska danyar oo waxba haysanin marka waxaan dhihi lahayn walaalayaal maarti waxaan jeclaan lahayn dadka donaska inay noo imaadaan inayna caawimaan inay maarta dadkii maarta wax taartaan oo jecelnaa insha allah marka waxaan waan maarta waan waana ku mahadinaya aad iyo aad ayaan ugu mahadinaynaa abaarta waxay nugu leedahay saameyn weyn runtii waxaa waaye xoolihii kulli waa dhammaadeen geel ma jiro ari ma jiro loo ma jiro adi ninka u badanaa wax yar maarata afartoo neef shantoo neef haysta oo maaragtay maaragtay ilmihiis wax u liso laakiin wax oo wax ay haystaan oo fiican ma jirto marka waxaan dhihi lahayn maarata doonaska walaalayaal maarata inay noo imaadaan inay dadweynaha maaratay ay arkaan indhooda u arkaan ay caawimaan ay dadka wax siiyaan si hadda aad noo caawintay maarata aadan baad u bahansantihin runtii si kastaba ha noqotee maaha markii ugu horreysay oo hay-adda amuud ay deeq raashiin ah ay soo gaarsiiso qoysaska ay abaartu ay xoolaha ka laysay iyadoo xilligii abaarta ahna sidoo kale dadka tuulooyinka ama miyiga aadka u fofog ay gaarsiisay hay-addani biyo dhaamin iyo sidoo kale deeq raashiinah cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer